Waxaa weli magaalada Mandheera ka jiro sicir barar baahsan oo dhan walba ah sida raashinka, khudaarta, iyo maciishada daruuriga ah. Suuqa lagu iibiyo khudaarta ee magaalada Mandheera ayaa waxaa ka jiro khudaar yari iyo iibka khudaarta oo isbedelay. Hooyooyinka iibiya khudaarta ayaa waxay iiga warameen iibka khudaarta kala duwan.
iibkana waxaan gadnaa saddex abo cambahaasaan waxaan gadnaa boqol shilin xabadii faqadka markaa naloo imaadana afartan shilin aan gadnaa markuu gubaarada jidka kusoo daahdana saasaa naga baaba'aysaa dhibkaasaan ku qabnaa wixii dadki badan nin walbo ganacsigiis ayuu nooc waaye annaga hadda waxayna waxaa waaye tambeeraha laga keenay iyo tan nairobi laga keenay intaasunbaa maxay aheedee ka ganacsanaa ku ahaawaay umuud islaamka annaga quudaraan gadayna quudar leenahay marka ah, adduunka wixii dhamma sixir barar uu jiraa qudar magaalada way ku yar tahay wixii jirana waa qaal sidii raashinka qaal lagu noqdaa qaalo noqday wixii nairobi ku imaadan intaasoo safar ay soo galeen markuu imaadan dhanba waa- waa khasaara qaar badni horta waa la daadiyaa wixii imaadana wax yarma waxay imaadana kulli waa qaal Ee, markii raashin lama goyni kar quudar lama goyni kar magaalada annaga marar quudar way turan yihiin roobaa naga haleeye adduunka naga dhibta qaribiyey Dumarkan iibiya khudaarta ayaa waxa ay ka hadleen waxa sababay khudaar la'aanta iyo sicir bararka ku yimid iyagoo tilmaamay in beerihii ay ka heli jireen khudaarta uu daad ku dhuftay waxay sidoo kale hadalkooda sii raaciyeen in khudaartii kaga imaan jirtay Nairobi ay inta badan soo gaarto ayadoo hallowday isla markaana ay kala kulmeen khasaaro muumin ibraahim ali dhahaa qudaar leenahay waxaan ka shaqeeyaa cambi iyo afkaadho cambaa kii beeraha iyo kii nairobi waa gadaa kii beeraha idinkaa ka warqabinta waa biyaha galeen beeraha rafaadkooda waa ka qabteen cambihii lii keenay soddon loor iyo lii keenay saasaan ayaan qashin qubka ku shubay hal shilinka ma gadin dhooqada iyo rafaadka lagu soo keenay ayaa biyihii iga gubteen saasay iga baaba'een tan labaad tan nairobi afakaadha iyo waxaa iga imaad cambo cambihii intaasoo gawaarad magaalada lagu daadiyey oo t- qashinqubka oo xaabinayaan gaari qashinqubka lagu shube umudda nebi maxamed tii masaajid ku socod tii jidka socod cid aan arkin ma laha annaga hadda dhibkaayna waxaa waaye xoolahayna waa baaba'een meelaan u dhaqaaqna garan la'ahna marka sidii sidaas oo kaleeta marka tilahan baan tawakilahan ku jirnaa dhib ma- markaa dhibkaya jiro waxaa waay sahel bararka adduunka dhammaale oo ku dhexay waxaynu ogaan alla waxaan ahayna ma laha raashinka laha adduunka waxay ku qaaloba ma laha raashinka waxaa waaye kelixa u malaynina qudaar dhammaalaba waxa la goyni kara ma laha Ee, waxay imaado nairobi ka imaado safar ay soo galayeen intaasoo adduunka bakuran intaasoo waqtiga ay ay dhaxada ay soo dhac ama gaariya jamaca ama dhiiqa ay galayeen markuu imaadaan bololka duurka ay lagu daadinaan hal halkoo nasiib bakti nasiib waxaan ahayn dhibkan waa un jira wixii mahowal oro noo imaani jira oo magaaladan ay ka imaani jirana qudaar waa un jirtaa hasi haatee hadda waxaa waay waxay dhammi roobaa haleeyey biyaha galay beerihii dhammaalaho ay qarbeen qudaarta hore waa la daadiyey waxay hadda ka doo soo baxayeen ilaahay nasiib waxaan ahayn Hooyooyinkan iibiya khudaarta ayaa sheegay in aysan hadda ka hor ka soo muuqan warbaahinta waxa ayna fariin u direen madaxda dowladda ismaamulka xufis dowladeedan aqoonin intaasoo ummudaan soo doorannay gabadha umeen reeb iyo maxay aheeday gafanahan soo dooranay kansolahan soo dooranay intii ummadda nabi maxamed oo aan soo dooranay weligaayna ma cabaadin annaga qudaarley aan- aan nahna intaasoo coolahayna baaba'een inaa xaggayna loola soo fiiri ayaan jeclaan lahayn waxaan ugu dhaqaaqnaan la'anahay nin walbo gubaaradii rasiidkiina la sii oo coolahaas nagula keena oo naga baaba'een intaasoo rasiidan haysana coolaha ku qoran yihiin haddaa keenaa idin la arkaana dhahanna waa tusaynaa soo gacan qabtaan aan jeclaan lahayn gacantayna saanay maran tahay meel aan u dhaqaaqnaan galanahana ofis dowladeedna inti maantidan wiilishaan warihii ayakoo socdaana noo imaadeen kheyr allaha siiyey dhibkaan intaas waaye il gaara inaan lala soo fiiri ayaan jeclaan lahayn cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera